asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kheyrta qiimaha hawada naga xidhay meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka ee somaali diaspora news dot com kuna soo dhawaada war wixii dal iyo dibidba idinka haynay oo caawana aan idinka soo tubinayno stuudiyaha shabakada ay ku leedahay magaalada hargeysa ee somalilan warkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo maxamed xasan daacada qodobada warka madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siinaayo ayaa la filayaa inuu maalinta beri ah uu khudba sanadeedkii distooriga ahaa uu ka jeediyo labada gole baarlamaan ee somalilan dhinaca kalena madaxweyne siinaayo ayaa magacaabay wakiilka somalilan u fadhihi doona turkiga u dhowaan madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siinaayo wuu soo magacaabay wasaarada waxbarashada arrimaha gudaha iyo warfaafinta ayaa maanta la kala wareegay xilalkii wasaaradahaasi dhinaca kalena wasiir ku-xigeenka amniga ee arrimaha gudaha ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadlay sababta keentay in xilka laga qaado xilli uu wareejinayey oo uu ku wareejinayey mas-uuliyadda wasiir ku-xigeenka amniga ee dhinaca arrimaha gudaha mas-uulkii uu madaxweyne siinaanyo dhowaan usoo magacaabay abtitaxa siisi ayaa wacad ku maray in uu dalka masar ka sifayn doono ikhwaan muslimiinka haddii uu madaxweyne dalkaasi ka noqdo doorashooyinka la filayo in ay toddobaadyada soo socda ay ka qabsoobaan dalka masar maraykanka oo xero ciidan siisay dimuqraadiyaddii saldhigata oo ka hirgasha dalka jamhuuriyadda jabuuti akhyaarta qiimaha leh hawada naga dhexdhidhaa intaasi waa qaar ka tirsan warruuxii aanu caawiydii haynay oo kooban haatana kusoo dhowaada warkayagii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaayo ayaa maalinta beri ah khudba sanadeedkii dastuurigaha ka jeedi doona labada gole baarlamaan ee somalilan taasoo kaga hadli doona xaaladaha dalka iyo howlaha xukuumaddiisa hadal ogeysiino oo uu gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ahna kusimaha gudoomiyaha uu maanta u sheegay xildhibaanadii soo xaadiray kalfadhigii maanta ayaa waxa u dhignaa sida tan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan beri labada kale ayuu khudbadii sanadeedkii ka akrinayaa marka xildhibaanada golaha guud baa laysugu imanayaa xildhibaanada waxaanu codsananaa inay yidhaahdaan
madaxweyne siilaayo ayaa dhowaan shirweynihii xisbiga kulmiye khudbad dheer oo ku saylasa waxqabadka xukuumaddiisa ka jeediyey taasi uu ku sheegay inay wax ka qabteen arrimaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka jidadka iyo koruqaadista dhaqaalaha iyo miisaaniyadda qaranka waxaa la filayaa in xildhibaanada ugu afka dheer mucaaradka ay su-aalo kulkulul halkaa ku weydiin doonaan haddii ay u suuro gasho madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaayo dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo ayaa magacaabay wakiilka somalilan u fadhiyi doona dalka turkiga war-saxaafadeed laga soo saaray qasriga madaxtooyada somalilan ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta madaxweyne siilaayo uu magacaabay inuu noqdo wakiilka somalilan ee dalka turkiga mudane cali axmed cismaan tuuhe war-saxaafadeedkaana waxaa ku saxeexnaa afhayeenka madaxtooyada somalilan axmed saleebaan duxul xaflado ay xilalka kula kala wareegayeen mas-uuliyiintii uu madaxweyne siilaayo horaantii toddobaadkan magacaabay ayaa maanta xilalkii loo igmaday si rasmiga ula kala wareegay wasaaradahaas oo ay ka mid yihiin warfaafinta waxbarashada iyo arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka mudane cismaan garaasoofe ayaa xilalkii isna u kala wareejiyey wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiir ku-xigeenka cusub ee dhowaan lasoo magacaabay wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha cabdulaahi abubakar cusmaan ayaa beeniyey sababaha uu ku waayay xilkiisa isla markaana sheegay in qadiyadda xilka qaadistiisu ay weli taagan tahay hadal uu ka jeediyey madashii xilwareejinta ayaanu halkan idinku soo tabinaynaa waxaanu yidhi
mas-uul ku-xigeenka maamulka ee wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo shaqaalaha ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan la taliyayaasha wasaaradda arrimaha gudaha inta badan aan wada shaqaynaynay marka xige waxaan jeclahay inaan halkan saddex qodob oo oo kooban aan ka idhaahdo mid waxa weeye tilmaamaan siinaayo wasiir ku-xigeenkan cusub idina waa kelmad aan jecelahay inaan uga yar xuquuximo israkturka guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo qodobka saddexaad aan jecelahay inaan in yar kelmad ka idhaahdo asbaabta aan uga tegay xilka haddaan ku horeeyo wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka kooban tahay waa lix waaxood waaxda maamulka iyo lacagta waaxda qorsheynta waaxda horumarinta degmooyinka waaxda arrimaha bulshada waaxda gobolada iyo siyaasadda iyo waaxda amniga ama internet security-ga markaa waxaan jeclahay inaan gudoomiyaha gudoomiyihii hore ahna wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha aan la sheego lixdaa waaxood waxaad maamushaa oo hoos imanaya wasaarad ahaan waaxda gobolada iyo siyaasadda iyo waaxda internet security-ga afarta waxooda kale waxaa jira wasiir ku-xigeenka maamulka oo isagu wixii saaran hawsha ilaalinteeda taasi waxa weeyaan waa israkti kuula wasaaradda arrimaha gudaha waxaan kaloon jecelahay inaan aan qodob labaad aan idhaahdo kale wasaaraddani waa wasaarad ballaaran marka laga tago qarankan dhan waxaa kahoos imana dhammaan idin hoos imana gobolada iyo gudmooyinka saddexda ciidan qaran waxaa jira ciidanka booliska laanta immigrationka iyo hayada iyo hayada maamul hayada minasaarka qaranka oo dhammaantood iyo iyo qaybta sectionka ciidamada badda dhammaan waxay hoos yimaada wasaaradda arrimaha gudaha marka waxaan odhan karnaa wasaarad culayskegala weeyaan wasaarad ka ballaaran weeyaan gobol wasaarad ka ballaaran weeyaan xogeeye marka waxaan jecelahay aan ku dardaarayaa maamulka cusub inuu guntiga diishaas kaga dhigo howl ballaaran baa u taalla xafiiskan ninka joognaana runtii marka laga hadlayo qaranka ama qaramada caalamka jira waa xafiisyada ugu muhiimsan sababta amnigu waa nolosha asaaskeedii amni haddaanu jirin jiri mayso nabadgelyo nabadgelyo haddaanu jirinna horumar jiri maayo horumar haddaanu jirinna wada noolaashay jiri maayo saawadeed waxaan jecelahay kolle culays badan baa ku fuuli doona oo xagga shaqada waxaa jira xiriirkan wuxuu la yeelan doonaa dhammaan hay-adaha caalamiga xiriir buu la leeyahay xafiis ku kooban un maaha wasaaradda arrimaha gudaha marka waxaan jecelahay haddoo la ka dhigo inaad maskaxda intaa ku hayso waa waanadeeda guud midna waxaan jecelahay ma jecli inaan ku noqdo qof kastaaba xilka wakti unbuu haynayaa adduunyadan waxaan dhammaanin ma jiro waxaan rajeynaya waktigaygii wakti fiican baan soo qaatay hore waan ugu mahadnaqay madaxweynaha mar labaad waxaan jecelahay inaan mar labaadna ugu mahadnaqo sababtoo ah anigoo daayar ayuu fiilkan siyaasadii soo dhexgeliyey waxaan rajeynaya insha allah haddoo la ka dhigo mustaqbalkayga inaan ku dhammaysan doono siyaasadda xisbigana waan kasii mid ahaan doona haddoo la ka dhigo dowladdana waan ka mid ahaan doona tan joogta ama ta soo nocota midi doona waxa noqotaya waan ka mid ahaan doona insha allah haddoo la ka dhigo taasi waa taa waxaan jecelahay un inaan hal qodob aan halkan aan ka jeediyo horto waxaynu waxa jira sababahaan uga tegey waxaa ka mid ahaa sabab aan xililkayga gudan kari waayo may jirin laakiin waxaa jiray khilaaf ka yimid xagga golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa sabab ahaa inaan xilka ka tago iminkana waxaan dareemayaa ilaa yomina haada inuu arkaasi taagan yahay dalkani haddii la doonayo inuu political stable noqdo waxaa loo baahayay si dadku inay si xooraa isku doortaan si xorana ay isku maamulaan haddaynaan maanta taa laga waantoobin waxaan aaminsana waxaan qabiilo isku tegey haddaan nin kastaba lagu ixtiraami waayo shaqadiisa iyo reerkiisa waxay noqonaysaa in hadhow soole dalla kala furfulmo sida basasha marka waxaan halkan uga soo jeedinayaa xukuumaddan ka tirsanaa in la dhowro xuquuqda muwaadinka iyo muwaadinka xurmada leh ee xisbiga usoo halgamay ee mudan inaan laga doorbidin maanta nin shilimaan la siisan karo marka waxaan jecelahay si aynu hadhow tolo mustaqbalkeena yeerisan yeeris labada boqol ee sannadood aynu helno nidaam cad oo transparency-a qof kastaaba xog iyo xuquuq leeyahay oo aanay naga noqon sida wadamada africa oo kale ku dhacda in qof la iibsan karo un golaa dhexe la keensado anu waxaan ku talinayaa in qodobkaas ay dowladdu ka wantuudo haddii ka wantoobi weydana waxaan rajeynayaa inay cawaaqib xumo intan ku koobnaanaysa maaha inay ka balcaran doonto mustaqbalka marka waxaan jecelahay qodobka ah inay dowladdu faraha ka qaado waanad mahadsantihiin waxaana jecelahay imka inaan
dowladda dalka maraykanka ayaa heshiis iskula gashay dowladda jabuuti kirada xerada limunier ee fadhiisinka oo ah ciidamada maraykanka ee dalka jabuuti ku sugan madaxweynaha maraykanka oo iska indhatiriyay xaaladaha siyaasadada ka jira dalka jabuuti ayaa ammaan kula duldhacay dowladda jabuuti heshiiskan obama iyo geele ayaa ciidamada maraykanka siinaya ogolaansho ay jabuuti ku joogaan muddo toban sannadood ah iyadoo maraykanku siin doono jabuuti sanad walba saddex iyo lixdan milyan oo doolarka maraykanka ah jaaliyada reer jabuuti ee yurub iyo north america ayaa maalmihii u dambeeyey qabanayay isu soo baxya ay dibadda ugu soo bandhigayaan oo ay dunida ugu sheegayaan xaaladaha siyaasadeeda ka jira dalka jabuuti madaxweyne barack obama oo aanay kuseyn ka bixida ballamo fara badan oo hore u qaaday ayaa iminkana xero siistay hanaan dimuqraadiyadeed oo saldhigta oo ka hirgala dalka jamhuuriyadda jabuuti ugu dambeyntiina taliyihii hore ee milatariga masaarida ee la filiyo inuu ku guulayso doorashada laga qaban qaabinayo dalkaasi ayaa sheegay in ururka ikhwaana muslimiinka uusan sii jiri doonin haddii isaga loo doorto madaxweyne cabdifitaax xasiisi ayaa sheegay in dadka reer masar ay diideen ururka ikhwaan muslimiinka waxaa warkan oo dad badan masaariha ay ka guuxeen uu ka sheegay mar uu ka hadlayay tv-ga qaran ee dalka masar waraysidii ugu horreeyey uu bixiyo tan iyo markii uu si rasmi sheegay inuu isu soo sharaxayo jagada madaxtinimada dalkaasi asiisi ayaa hogaaminaya militariga dalkaasi markii xukunka laga tuuray maxamed mursi bartamihii sanadkii hore hal musharaxoo keliya ayaa la sheegayaa inuu doorashada kula tartamayo asiisi waxaana la filayaa inuu ku guulaysan doono sida ay sheegayeen dadka u dhuun doonona siyaasada masaarida doorashada madaxweyne ayaa dalkaas laga qaban doonaa muddo saddex toddobaad ah gudahooda asiisi ayaa wasiirka difaaca u ahaa maxamed mursi madaxweynihii ikhwaan muslimiinka ka hor intaanuusan xukunka ka tuurin akhyaarta qiimaha hawada nagala xidhay guud ahaan intaa waxaan kusoo eloxidhaynaa war wixii daliyo dibadda idin ka haynay warkana waxaa idiinsoo tebinayay maxamed xasan daacad warkanka xigo horta waxaan idinkaga tegayaa kaalmihii maaso
amba uduga geedaha waxaa laas qaraaraba miyaan eegma dhugashada cintahaaga cawnsha hay waaye aragtida waxaa laas qaraaraba miyaan eegma dhugashada ardadii dhashaayo oridaydii noqotaa ayatiinka nolole ismahaana lahayo ubadii dhashaayo oridaydii noqotaa ayatiinka nolole ismahaana lahayo ubadii dhashaayo oridaydii noqotaa